halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisanaayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijka waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii reer galatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnaha masiixiyiinta ahaa ee deegaankaasi waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer
galaatiyaiyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd
maryaanu bigraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd markuu yuusuf arku ka madluumayo markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd maryaanu bigraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
xidigti masiixa maqabirakeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
maryaanu bigraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd boqorkii maqlayba murugoodayo macnuhu la yaabo mucjisay ahayd
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhammaadka cutubkii saddexaad waxaana rasuul bawlos uu inagala hadlay oo uu inoo sheegay haddii aynu kuwa masiixa nahay inaynu nebi ibraahim farcankiisa nahay waana faa'iidada ay helayaan mu'miniinta rumaysata injiilka oo waxaa loogu yeedrayaa farcankii nebi ibraahim kii rumaystay haatanna waxaynu soo gaarnay oo aynu idin bilaabaynaa cutubka afaraad ee isla warqaddan reer galaatiya haddaba mawduuca uu ka hadlayo cutubkan afaraad waxa weeye xaqnimada ku timaada rumaysadka iyadoo masaal ahaan loo soo qaadanayo xagaar iyo saaraay oo labaduba ahaa afooyinkii nebi ibraahim cutubkan afraad waxaa horay u sii soconaya maadadii hore ee ahayd xaqnimada ku timaada rumaysadka waxaanan halkan ku arkaynaa inay jiraan wax kale oo inoo soo dhex maraya rumaysadka aynu masiixa ku qabno kuwaasoo aynan ka helneen shuqullada sharciga waxaana taasu ay ina siinaysaa jegada ah inaynu noqonno wiilashii ilaah wuxuuna cutubkanu ina keenayaa heer aynu isku aragno inaynu nahay kuwa soo istaaga ama noqda wiilashii ilaah dhan waliba oo laga eego haddaba markii aynu bilowno nolosheenna masiixinimo waxaynu nahay ama aan ku bilaabaynaa innagoo sida ilmo oo kale ah ilaa aynu ka qaangaarno markaana ilaah wuxuu ina keenayaa heer aynu noqonno kuwa dhab ahaantii sheegan kara inay yihiin wiilashii ilaah isagoo ina siinaya garaad aynaan helneen haddii aynan masiixa ku jirin innagoo taasi ka duulayna ayaannu iminkana idiin bilaabaynaa xigashada warqaddan reer galaatiya cutubka afraad aayadda koowaad ee baalka saddex boqol saddex iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan laakiin waxaan leeyahay inta midka dhaxalka lahu ilmo yahay waxba kama duwana addoon inkastuu yahay sayidka wax walba haddaba erayga dhallaan ee aayaddan ku jira la mid ma ahan kan ku jira aayadda lix iyo labaatanaad ee cutubkii saddexaad macno ahaan waa marka uu leeyahay rasuul bawlos sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda lix iyo labaatanaad waayo kulligiin waxaad wiilashii ilaah ku tihiin rumaysad idinkoo ku jira ciise masiix ha yeeshee waxaa rasuul bawlos uu ku leeyahay aayaddan koowaad ee cutubka afaraad laakiin waxaan leeyahay inta midka dhaxalka lahu ilmo yar yahay waxba kama duwana addoon inkastuu yahay sayidka wax walba wuxuu haatanna ka hadlayaa dhallaan marka uu leeyahay inta midka dhaxalka lahu ilmo yar yahay waxaana la odhan karaa waa sida addoon oo ma gaarin heerkii loo aqbali lahaa sida wiil haddii aynu doonayno inaynu garanno waxyaabaha rasuul bawlos uu uga hadlayo aayadda koowaad ee cutubka afaraad ayaa waxaa loo baahan yahay inaan dhuuxno sida dhaqankii reer rooma uu ahaa waagaasi wakhtiyadii reer rooma addoommadu waxay ahaayeen kala heer oo kuwa waxay mas-uul ka ahaayeen xoolaha kuwana waxay mas-uul ka ahaayeen hantida kale ee moodka ah kuwana waxay mas-uul ka ahaayeen carruurta markii haddaba reerka hodanka ahi oo wiil u dhasho waxaa haynaya mid ka mid ah addoommada loo xilsaaray waxaana loogu labisayaa sida carruurta addoommada ah oo kale oo waxba ka duwanaan maayo ilmaha kuwa isaga korinaya waxaana dhallaankaasi yar laga doonayaa inuu addeeco addoonka guriga jooga isla sida ilmaha kale ee uu dhalay ay u addeecaan haddaan markaasi horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer galaatiya cutubka afraad aayadda labaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiinse wuxuu ka hooseeyaa kuwa ilaaliya iyo wakiillo ilaa maalintii aabbihiis uu ka ballamay waxaa haddaba aayaddu ay leedahay ilaa maalintii aabbihiis uu ka ballamay waa wakhtige wakhtiga ay sheegayaan waa marka aabbuhu uu aqoonsanayo in wiilkiisu uu haatan qaadan karo go'aamo isagu uu leeyahay wuxuuna soo gaarayaa heer qaangaar ah oo caqligiisuna oo buuxsamo waxaad markaasi ogaanaysaa inuu yahay aabbaha kan go'aan ka gaaraya xilliga wiilkiisu uu qaangaarka noqonayo ama uu dareemo inuu wiilkiisu leeyahay xikmad buuxda haddaba ma ahan wax ku sallaysan sharci aan fadhiyin ama aan degganayn sida aynu ku arkayno maxkamadaha qaar oo xeer ahaan odhanaya qofka wuxuu qaangaar yahay markii uu gaaro siddeed iyo toban sannadood kuwana waxay leeyihiin qofku wuxuu qaangaar noqonayaa markii uu gaaro kow iyo labaatan sannadood hase yeeshee kuwa waxaa jira aan xilqaad noqon karin xitaa haddii ay jiraan shan iyo lixdan sannadood ha yeeshee maalmihii rasuul bawlos waa aabbaha reerka kan goosanaya wakhtiga wiilkiisu uu qaangaarka noqonayo ama xil loo dhiibi karo markii xilligii wiilku uu go'aamadiisa qaadan lahaa la soo gaaro ayaa waxaa loo samayn jiray diyaafad ay reer rooma ugu yeeri jireen togavirilis waxaana wiilku uu soo gaarayaa heer baaluqnimo oo buuxda oo wuxuu ka mid noqonayaa cuqaasha go'aammada leh ee reerka haddaba bal aan fasiraad buuxda idinka siiyo sida qoyska reer rooma uu ahaan jiray ama uu u shaqaynayo kaba soo qaad in aabbaha reerka uu ka mid yahay boqol u taliyaashii reer rooma oo ka mid ahaa ciidamadii kaysar kaysar wuxuu had iyo jeerba ciidamadiisa u diri jiray gobollo kale si xuduudaha boqortooyada loo ballaariyo oo qaar buu u diri jiray ilaa yeruusaalem iyo qaybo badan oo ka mid ah dhulkii carabta sababtaasi aawadeed odaygii reerka wuxuu ku maqnaanayaa dhul dheer sannado fara badan oo war uma hayo wiilashiisa iyo reerkiisa waxaana mas-uul uga sii noqonaya addoommadiisa oo wax u baraya sannado badan kadib markii u yimaado ayaa laga yaabaa inuu arko in makiinaddii uu ku xidhan jiray garka qof kale uu isticmaalay markaasaa laga yaabaa inuu yidhaahdo warbalkaalaya addoommayahow yaa ku xirtay makiinadayda addoommadii oo gariiraya ayaa waxay ku odhanayaan waxaa ku xirtay wiilkaaga markaasuu leeyahay ma waxaad igu odhanaysaan wiilkaygu inuu qaangaaray bal halkan keena aan arkee oo markii uu xaqiiqsado in wiilkiisu uu soo gaaray heerkii baaluqnimadiisa ayaa waxa uu odhanayaa waa inaan u sameeyo xafladdii loo yaqaanay togavirilis waxaanan casumaad u fidinayaa xigaalada reerka oo ayaan ka maqneen awowayaashiis eedooyinkiis ayeeyooyinkiis iyo adeeradiisba markii reerka oo dhan uu isku yimaado ayaa odayga wiilka dhalay wuxuu wiilka u xidhayaa khamiis haddaba haddii aad xusuusan tahay masaalkii wiilkii wixiisii khasaariyey ayaa sayid ciise masiix wuxuu inoo sheegay in wiilka khamiis loo geliyey qisaduna waxay ku sallaysan tahay caadadii reer rooma markii wiilkii uu soo laabtay sida masaalku uu leeyahay ayaan aabbihiis u qaadan oo keliya sida inuu qaangaaray laakiin wuxuu huwiyey khamiis oo kaatun ayuu farta u geliyey haddaba kaatunka wuxuu ka micno yahay in wiilku uu leeyahay awood la mid ah tan aabbaha waxaad markaasi arkaysaa in marka togavirilis ama xafladda baaluqnimadu ay dhammaato in wiilka uu soo gaarayo jego sare oo kol dambe addoommada aabbihiis ma canaanan doonaan isaga ayaa karbaashaya addoommada wixii intaasi ka dambeeya waayo wuxuu soo gaaray heerkii baaluqnimada oo bawlosna arrinkaas ayuu ka hadlayaa marka uu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer galaatiya cutubka afaraad aayadda saddexaad ee baalka saddex boqol saddex iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan sidaas oo kale innagu markaynu carruur ahayn waxaa ina addoonsan jiray waxyaalaha aasaaska ah ee dunida haddaba marka uu leeyahay rasuul bawlos waxyaabaha aasaaska ah ee dunida ayuu ula jeedaa sharciga rasuul bawlos wuxuu leeyahay reer banu israa'iil waxay ku hoos jireen sharci xilligii carruurnimadooda haddaan horay idinku sii wadno waxaa ku qoran aayadda afaraad sida tan laakiinse markii wakhtigii uu buuxsamay ilaah wuxuu soo diray wiilkiisii isagoo naag ka dhashay oo sharciga ku hoos dhashay haddaba wakhtiga uu goostay ilaaha aabbaha ah ayuu wuxuu soo diray wiilkiisa oo gabar ka dhashay oo ku hoos dhashay sharciga haddaba waxaa jira kuwo ku dooda oo yidhaahda ciise masiix ma lahayn xidhiir aadami taasi waa hadal aan micno ku fadhinin waxaan garanaynaa haweenaydii ceelka samaariya joogtay inay garanaysay wax ka badan waxa kuwa yidhaahda ciise qabiil ma leh ay ku doodayaan waxaa qisada haweenaydaasu ay ku qoran tahay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afaraad aayadda sagaalaad oo waxay ku tiri ciise masiix sideebaad adigoo yuhuudi ah biyo ii weydiisanaysaa anigoo naag reer samaariya ah waxay haweenaydaasi la ahayd inuu yuhuud ahaa oo sayidkeennuna taasi su'aal kama qabin marka haweenaydaas aad bay ugu qumanayd in ciise uu yuhuud ahaa waxaan intaasi raacinayaa in kastoo qaar ka mid ah masiixiyiinta ayaan waafaqaynin in ciise yuhuud keliya aanu ahayne welibana uu ahaa qof caadi ah wuxuuse kaloo ahaa wiilkii ilaah oo jir ahaan inagula joogay inkastoo weliba taasu murun uu ka taagan yahay dunidan maanta hase yeeshee ciisaha taariikhiga ah ee sayidkeenna ah waa kan laynoogu tafsiiray mid ka mid ah ashahaadada kiniisadihii hore markaasoo ay lahaayeen wuxuu ahaa sida nin iyo sida ilaah waxaan rumaysanahay caqiidadaasi oo waxaan leeyahay ciise wuxuu ahaa wiilkii ilaah waana waxa hadalladii ilaah ay ina barayaan haddaba maxay ahayd dantii ilaah oo u soo diray wiilkiisa rasuul bawlos oo taasi ka jawaabaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer galatiya cutubka afaraad aayadda shanaad sida tan inuu furto kuwii sharciga ku hoos jiray inuu carruurtiisa inaga dhigo haddaba ilaah laba ujeeddo ayuu ka lahaa tan koowaadina waxay ahayd inuu soo furto kuwii sharciga ku hoos jiray waana carruurtii lagu soo anqariyey sharciga soo arki maysid sharciga cidna kama dhigo carruurtii ilaah tan labaadina waxay tahay in kuwii la soo furtay ay yeeshaan xaqa ah inay noqdaan carruurtii ilaah haddaba siyaabo badan baa carruur lagu yeeshaa mid waa tan caadiga ah oo waa kuwii jidhkaaga ka yimid kuwana waa kuwa aad lacag ku iibsatay ama aad qarash u hurtay sida dadka qaarkii ay yeelaan maanta kadib markii ay wax carruur ah isku dhali waayaan waxaa markaasi taana laga yaqaanaa waddamada reer galbeedka oo waxaaba jira guryo laysugu keeno carruurta aabbayaashood ama hooyooyinkooda ay ka dhintaan oo la siiyo kuwa doonaya inay korsadaan markaana waxaa jira jacayl niyadahooda ku jira oo ay ku doonayaan inay korsadaan carruur iyagoo welibana raacaya shuruucda u degsan ilma korsashada ee waddan waliba haddaba dhaqankii reer rooma wuu ka duwanaa dhaqanka maanta ay reer galbeedka haystaan qofka caadiga ah ayaa wiilkiisa carruur ka dhiganaya marka uu qaangaaro taasina waa waxaa caadada loo yaqaanay xilliga togavirilis ay ka micno ahayd wuxuu markaasi odayga reerka u aqoonsanayaa wiilkiisa inuu dhalay xilliga uu soo gaaro baaluuqnimada ee uu u dhigayo xafladda loo yaqaano togavirilis haddaba iyadoo caadadaasi loo isticmaalayo fasiraad ahaan ayaa waxaa qofka rumaystaha ah la soo gelinayaa qoyska ilaah markii uu xagga garaadka ka baaluqo oo uu awood u yeesho fahamka runta rabbaaniga ah waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka labaad aayadaha sagaal ilaa toban ee baalka laba boqol saddex iyo sagaashan ee axdiga cusub sida tan laakiin sida qoran waxyaalo aanay ishu arkin oo aanay dhegtu maqal oo aan qalbiga dadka gelin wax kastoo ay yihiinba ilaah baa u diyaariyey kuwa isaga jecel innagase ilaah baa inoogu muujiyey ruuxa waayo ruuxu wuxuu baaraa wax kasta xataa waxyaalaha hoos u dhaadheer oo ilaah haddaba waxay taasu ka micno tahay in runta ku jirta hadalladii ilaah lagu garan karo oo keliya ruuxa ilaah oo ilaa ruuxu uu inoo fasiro mooyaane dadku innaba garan kari maayaan ruuxu ilaah oo keliya ayaa inoo fasiri kara hadalladii ilaah innaga oo taasina waa asbaabta dadka masiixiyiinta ahi ay u kala duwan yihiin qofku wuxuu yeelanayaa hannaan wax ku ool ah oo uu hadalka ilaah dadka u gaarsiiyo wuxuu kaloo baran karaa wax ku saabsan taariikhaha arkiyoolojiga iyo luqadaha wuxuu qabiir ku noqon karaa afka cibraaniga iyo kangiriigta laakiin welibana waxbaa ka maqnaan kara ama ka dhinnaan kara laakiin welibana waxbaa ka maqnaan kara ama ka dhinnaan kara waayo ruuxa ilaah waa macallin aan wax loo dhigaa jirin welibana ishaaciya oo ahaa nebi ayaa wuxuu yidhi sida ku qoran kitaabkiisii lixdan iyo afraad waa cutubka e aayadda afraad ee baalka sagaal boqol iyo konton ee axdigii hore sida tan tan iyo waa hore ninna ma garan dheguna ma maqal iluna ma arag ilaah aan adiga ahayn oo u shaqeeya kan isaga wax ka suga haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka ogaato wax ku saabsan masiixa ruuxa ilaah oo keliya ayaa kuu muujin karaya inkastoo qofka xikmadda lihi ee masiixiga ah oo hadalladii ilaah garanayay ilaa iyo wakhti dheer ayaa weliba aan wax caawimaad ah u baahan markay joogto barashada kitaabka quduuska ah oo waa sida dhallaan yar oo masiixa ku jira waayo ruuxa ilaah ayaa mid waliba oo iyaga ah u muujinaya runta ka dahsoon oo waxbaraya ama calliminaya haddaba haddaan runta kuu sheego nin iga aqoon yaraa xagga kitaabka quduuska ahi ma jirin balse ilaah baa mahad leh waxaan helay faham iiga yimid ruuxa ilaah oo isagu ahaa macallinkayga oo taasina waa run dhegayste oo suuragal ma noqoteen inaan mashruucan ama hawshan aan wado haddii aanan lahayn hoggaaminta ruuxa ilaah saaxiib haddii aad tahay adiga rumaysto cusub isla ruuxa ilaah oo aniga wax i baray ayaa adigana wax ku baraya haddii aad tahay mid ka mid ah carruurtii ilaah waxaa hubaal ah inuu ilaah yahay kan ku gaarsiinaya xeer aad noqoto wiilashii ilaah mana lahan wax taasi ka xiisad iyo xamaasad badan dhegayste waxaa taasu ay ku siinaysaa kalsooni maanta saaxib ruuxa quduuska ah waa kan kugu hoggaaminaya run oo dhan haddii aad doonayso inaad ogaato waase haddii aad doonayso in ruuxa quduuska ahi uu ku ahaado macallin waxaa taasu ay ina soo gaarsiinaysaa markii saddexaad in rumaysadka masiixa aynu ku helno wax aanu sharcigu ina siiyeen taasina waa wax ay khibrad u helayaan wiilasha ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer galaatiya cutubka afaraad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan waa baalka saddex boqol saddex iyo soddone oo wiilashiisa aad tihiin daraaddeed ayaa ilaah oo u soo diray ruuxa wiilkiisa qalbiyadeenna dhexdooda isagoo dhawaaqaya oo leh aabbow haddaba marka rasuul bawlos uu leeyahay oo wiilashiisa aad tihiin daraaddeed ayaa warbixintaasu aad u adag tahay ama xooggan tahay warqaddii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda lix iyo tobanaad ayaa waxaa ku qoran oo rasuulku uu leeyahay ruuxa qudhiisu waa markhaati fura oo wuxuu ruuxeenna u sheegaa inaynu inagu nahay carruurta ilaah rasuul bawlos oo hadalkiisa sii wata markii uu la hadlayay reer rooma ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka siddeedaad aayadaha kow iyo toban ilaa afar iyo toban sida tan laakiin haddii ruuxii kii ciise kuwii dhintay ka soo sare kiciyey idinku dhex jiro kii ciise kuwii dhintay ka soo sare kiciyey jidhkiinna dhimanayana wuu ku noolayn doonaa ruuxiisa idinku dhex jira sidaas daraaddeed walaalayaalow waxbaa inagu waajib ah laakiin waajib inooguma aha jidhka inaynu u noolaanno sida jidhka waayo haddaad sida jidhka u noolaataan hubaal waad dhiman doontaan laakiin haddaad falimaha jidhka ruuxa ku dishaan waad noolaan doontaan in alla intii ruuxa ilaah uu hoggaamiyo waa carruurta ilaah haddaba haddii aad carruurtii ilaah tahay waxaad u baahan tahay in ruuxa ilaah uu ku hoggaamiyo jidhka ayaa laga yaabaa inaad ku samayso waxyaaba guulkuu keenaya ha yeeshee innaba farxad ku heli maysid welibana ku qanci maysid waayo wuxuu rasuul bawlos mar kale leeyahay sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka siddeedaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban sida tan waayo ma aydnaan helin ruuxa addoonnimada inaad mar kale cabsataan laakiinse waxaad hesheen ruuxa carruur idinka dhigay kan aynu ku qaylinno aabbow ruuxa qudhiisu wuu markhaati furaa oo wuxuu ruuxeenna u sheegaa inaynu inagu nahay carruurta ilaah qidcadan ayaa la siman tan ku qoran warqaddan reer galaatiya cutubka afaraad aayadda lixaad oo haddii aan idinku celinno lahayd oo wiilashiisa aad tihiin daraaddeed ayaa ilaah oo u soo diray ruuxa wiilkiisa qalbiyadeenna dhexdooda isagoo dhawaaqaya oo leh aabbow haddaba marka la eego luqadda cibraaniga ayaa abba loo fasiraa inay tahay aabbe haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka afaraad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan saasaadan mar dambe addoon u ahayn laakiinse waxaad tahay wiilkiisa oo haddaad wiilkiisa tahay waxaadna tahay mid dhaxal leh xagga ilaah haddaba ruuxa ayaa wuxuu ina siinayaa kalsooni aynu ku sheeganayno inaynu nahay wiilashii ilaah innagoo ku qaylinayna aabbow haddaba si aan habboonayn loo odhan maayo laakiin waxaa loo leeyahay hab ruuxa quduuska ahi uu ka markhaati kacayo oo runta ku qotoma oo aan ka imaan bushimo been ku hadlaya haddaba waxaa jira kuwo badan oo rumaysan inaad carruurtii ilaah ku noqoto adigoo gaara xeer aad u sarreeya oo quduusnimo ah waxay la tahay inay u baahan yihiin quduusnimo zaa'id ah oo ka sarraysatan dadka caadiga ah waxay markaasi leeyihiin sida keliya ee aad quduus ku noqonayso waxa weeye adigoo hela maquuriska ruuxa quduuska ah waxaanay kuwa mayalka adagi ku doodayaan inaan la helaynin xaqa ah inaan isku sheegno carruurtii ilaah haddaan la helin quduusnimo sarraysa saaxiib waxaan ku xaqiijinayaa haddii aad tahay nin kol dhow masiixa rumaystay ama masiixinimadu ay kugu adag tahay inaan lagaaga baahnayn lahaanshaha maqaam sare oo xagga quduusnimada ah waayo waxaad wiilnimada ama inaad ka mid noqoto carruurtii ilaah ku heshay rumaysadka aad ku qabto ama aad ku yeelatay ciise masiix haddii qofku u gaaro heer sare oo darajo ah waxay la noqonaysaa inuu qof waliba ka sarreeyo waxaana taasu ay ka markhaati kacaysaa inaynan mar waliba garaad sare la imaanin markay joogto habnololeedka masiixinimo oo waa itaal darro dadka haysata waxaa inaga buuxa jaahilnimo niyad adayg dembi cabsi iyo itaal darro mana noqon karayno dad suuban oo wacan ciise masiix wuu wanaagsan yahay oo in isaga lagu kalsoonaadana waxay keenaysaa khibrad waxaan rumaysanahay inaan helay dareenka ah in ilaah uu ila jiro had iyo goorba caawa intaasi ayaannu ku soo gunaanadaynaa casharkeenna kaasoo aan filayo inaad kala soo baxdeen dhegaystayaal murti dahsooneed iyo xikmado rabbaani ah waxaan hubaa inaad ku barakoobaysaan dhegaysiga hadalladii ilaah oo had iyo goorba aad ka dhagaysataan mawjadda kow iyo soddonka mitirban oo baaxadda weyn leh oo transwol yow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulfanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin